maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya oo la hadlay idaacadda kulmiya ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in shirka ka soconaya magaalada cadaado ee maamul sameynta gobolada dhexe uu ka socon laayahay madaxda dalka farmaajo ayaa xusay inay wanaagsan tahay in madaxda dalka niyad wanaagsan ay kula shaqeeyaan bulshada ay matalayaan sidaasina lagu gaari karo maslaxo wanaagsan isqabqabsigana uu ku yaraan karo arrimahaas waxaa hortaagan meesha haddii daacad laga yahay niyad wanaagsana jirto ilaahay waa ku caawinaya ilaahayna waa kula jiraya ummaduna way fahmaysaa wayna kula shaqaynaysa aniga waxaan aaminsanaa ummadda soomaaliyeed meel kasta joogaan ay dad wanaagsan yihiin laakiin ay rabaan madax kula shaqaysa dhan aan maslaxad aan shaksi ahayn iyay rabaan maxaan ku rahdaa inay arkaan laakiin haddii mar dee madaxdu ay maslaxad gaara wataan dee qof walba maslaxadiisu jiidanaya hadii qof walba maslaxadiisu jiitana wax isu imaan isu imaan kara ma laha haddaana meesha uu ka jiro laga qaban sabar orodka isqabqabsiga ma dhammaanayo siyaasadu waxay leedahay macnaheed siyaasadu waxa weeye in la helo xal way fiican yihiin inay xal helaan oo dee xikmad la isticmaalo oo xal la helo laakiin waxaan ku sheegaya haddii mar damage uu dhaco farashaki u yimaado sida xalka xal lagu helo way adag farmaajo oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in dowladda mar hore looga baahnaa inay ka shaqayso soo nooleynta hoolaha dib heshiisiinta ayna wanaagsan tahay in ummadda la tuso dadku inaysan waxba ku kala duwaneen lagana shaqeeyo waxa ay u baahan yihiin marka waxay ahayd dowladda hadda markay inay ka hadasho ay bilowdo ka shaqayso dib heshiisiin xasan shiikhna uu noqdo oday soomaaliyeed oo nabadoona meeshaas way meesha wax ka bilaabeen soomaaliya uma baahna keliya maamul soomaaliya waxay u baahan tahay nabadoon ka shaqeeya dib heshiisiinta qaranka soomaaliyeed oo dadka waalaha aada isugu soo dhaweeya ka shaqeeya wanaagooda tusa maxaan ku rahda dadku inay walaala yihiin waxba ku kala duwanayn laakiin siyaasiyiin khaldan ay ku kala dhex jireen dadka qabiil iyo wax u kala qaybinayeen meesha wax ka xun yihiin oo meesha wax ka hallaabeen ama laba iyo tobankii sano hadda ugu dambeysay intii xilligii kumeel gaarka ahaa lagu jiray labadii kun laga soo bilaaba ilaa hadda meeshay wax ka khaldan yihiin oo la heli lahay furihiisu waa taas weeye hogaan in la helo oo saddexdaas arrimood ku shaqeeya tan iyo markii uu furay madaxweynaha dalka mudane xasan sheekh maxamuud shirka maamul sameynta gobolada dhexe ayaa ilaa iyo hadda shirkaasi uusan ku socon dardar xoog leh